waa mahadsan tahay walaal ridwan nidaamka swift waa hab ama system caalamiya oo ay bangiyadu isugu diraan fariimaha tusaale haddii bangi soomaaliya ku yaala uu lacag u diraayo bangi kale ku yaala china ama maraykan ama meel kale habka uu fariinta u marsiinayaahi waa habka loo yaqaano swiftiga waa hab email oo kale ah oo bangiyada u gooni ah oo bangiyadu ku wada hadlaan oo aad nabadgelyadiisu u sugan tahay isla markaasna efficiencygiisa ama dee yani waxqabadkiisa iyo waxtarkiisu aad u sarreeyo bangiyaduna ay saban dee wax kale ku wada hadlayeen bangiyadu email isuma diraan kumana wada hadlaan marka waxaad dhihi kartaa habkaasi waa habka ama channelka ay bangiyada adduunyadu ay ku wada hadlaan oo ay lacagaha iyo lacag dirista iyo fariimaha maaliyadda ay iskugu gudbiyaan waa gartay haddii marka bangiyada ruushka hadda laga joojiyo adeegsiga habkan lacagaha la ysugu diro weliba aad sheegtay inay adag tahay maaragtay in lagu xadgudbo ee swiftiga loo yaqaano maxaa ku dhici kara marka dhaqaalaha ruushka
walaal waxaan u malaynayaa inay arrintaasi runtii saameyn weyn ay ku yeelan doonto waddanka ruushka waayo taa micnaheedu waxa weeyaan in nidaamka swiftiga laga saaro micnaheedu waxa weeyaan inaadan bangina aadan la hadli karin bangina aanu kula hadli karin adduunyada taana micnaheedu wuxuu noqonayaa inaadan lacagna dirsan karin lacagna aan laguu soo diri karin maadaama aynu horey u niri baananku kuma wada hadlaan telefoon oo lacag iskuma amraan emailna kuma wada hadlaan waayo lacag marka wuxuu yihiin security badan bay u baahan yihiin marka adduunyadu waxay ku heshiisay baanankay adduunyadu ku heshiiyeen habkan swiftiga oo shirkad belgium herquaterkeeda ama xarunteedu ay tahay ah inay baanankao dhan ku wada hadlaan ay ku heshiiyeen marka rushia in laga jaro adeegaasi waxaa macnaheedu yaha marka lasoo koobo de inaanay adduunyadiina wax u diri karin lacag ah adduunyadiina aanay lacag iyaga usoo diri karin waa yahay laakiin laakiin marka la ego ruushka dalal fara badan oo waxaa jira gaaska ka iibsada oo mararka qaarkood lacagaha ku bixiya hanaankan marka dhibaato soo lama kulmi karaan haddii lacagihii ruushka uu ka rabay aanay usoo dirin oo maaragtay nidaamkanna uu noqdo mid xayiran
waa su-aal wanaagsan weyaan walaal ridwan waxaan u malaynayaa taasi inay noqon doonto mid si gooniya xal loogu raadin doono maxaa jira mar haddii systemkan laga fariisiyey waxaan isleeyahay laba unbay mid noqon doontaa imaa inaan gaaskii iyo wixii kaleete laga iibsanayay aaba laga iibsanin oo dee ayaga naftoodii cunaqabatayntu ay saamayso way dhici kartaa haddii laga iibsadana waxaan isleeyahay si kale unbaa maaragtay lacagta loo siin doonaa kolay noqoto in kash loogu daabulana laakiin tan runtii waxay dhabarjab weyn ku tahay nidaamka bangiyada ee waddanka rushia oo aad dhihi karto waxay la mid yihiin hadda de waddan international colleskii laga xiray oo kale oo aan telefoon dibadda u dirsan karin sidaasoo kale ayay bangiyada adeegan laga xiray noqonayaan marka saameyn aada u baaxad weyn ayaan u malaynaya inay yeelan doonto waayahay marka maxaa keenay ayay kula tahay in xilligan dalalka reer galbeedka muddo dheer ay ku qaadato in cunuqabateyn noocan oo kale ay kusoo rogaan dalka ruushka ma ma isleedahay xilli aan loo baahnayn oo ruushka uu dagaal galay ayay qaateen go-aan ay ku khasbanaadeen
walaal waxaan u malaynayaa horta go-aankan runtii isaga naftiisu muu sahlanayn in la isku raaco oo dee waxaad ka warqabtaa maalmahan oo dhan sidii ruushku ay u weerareen waddankan ukraine war baa ka dhex socday sbahaysiga reer galbeedka oo qaarna leeyihiin aynu ka xirno rushia nidaamka swiftiga qaarna ay leeyihiin warweli aanu yarkaadino waxaan isleeyahay taasi waxaa keenay masaalix baa isaga xiran wadamadan oo gaaskan hadda aad soo hadal qaaday oo kaleetay aada u kala iibsadaan sidoo kale waxaa dhici karta bangiyada ruushka in dayma looga leeyahay dibadda oo bangiyo kale ku leeyihiin marka habkii ay lacagta ku bixin lahaayeenna waa habkan swiftiga haddii laga xiraa xitaa daymihii dibadda looga lahaa ma bixin karaan xataa dowladda ruushka maaragtay bondiska ay deymaha kaga qaadato suuqyada caalamiga ah waktigoodii haddii la gaaro ay bixinayaan baanankoodii lacagtii ma soo diri karaan deyntii iyo faa'iidadii ay dadka u samaysay midna ma bixin karayaan marka waxaan isleeyahay masaalix badan oo la ilaalinayay oo reer galbeedka naftooda ay ilaalinayeenaa jirta oo maanay rabin inay aada ugu tiigsadaan russia maadaama dana badani ay isku xiran yihiin lakin waxaad moodaa waxoogaa ruushkii inuu asaga naftiisii uu yar maaragtay hawshii uu meel gaarsiiyey fog markaa taasina ay soo dedejisay iyaga naftoodu inay ay meel fog gaarsiiyaan cunaqabateynta iyo tallaabooyinka ka qaadayaan russia waayahay ugu dambeyn marka la eego cunuqabateyntan saameyn intee la-eg ayay ku keeni kartaa guud ahaan africa gaar ahaan soomaaliya
walaal soomaaliya waxaan ay naga saameyn kartaa waxa weeyaan waddanka ruushka waxaa dhici kartaa dad soomaaliya inay jiraan oo la ganacsadaa runtiina way jiraan oo alaabo ka keensada marka dadkaasoo kaleeto ay ku adkaan doontaa inay rushia lacag u diraan aad bay ugu adkaan doontaa haddii bangiyada hadda swiftiga laga saaray ay ka mid yihiin bangiyadii ay la macaamili jireen aad bay ugu adkaan doontaa dadkaas saameynta ugu weyn oon aniga aan fili karahay waa midaas weeyaan dadkii ama ganacsatadii alaabaha ka keensan jirtay russia inaanay lacag diri karaynin oo halkaasi saameyn ayaa runtii ka imanaysa marka africa iyo guud ahaan dalalka kalena waa sidoo kale
absolutely cid kasta oo russia la ganacsan jirtay saameyntaas way dareemi doontaa